Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa dalka ku soo badanaya dhalinyarada u tahriiba dalalka shisheeye, gaar ahaan haweenka oo dhibaatooyin badan kala kulma safarada tahriibka. Xogeyaha Ururka Haweenka Gobolka Shabeellaha Dhexe, Faadumo Naaji Cabdi, ayaa Radio Isna uga warbixisay sababaha keena in ay tahriibaan haweenka iyo dhibaatooyinka ka dhalan kara.
tahriibka wax xun waaye wax wanaagsan ma aha laakiin tahriibka gabdhaha daruufaa ku qasbayso daruuftaas oo ah waxaa dhici karta gabadha inay iskoolkii soo dhamaysay dugsi dhexe dhamaysay dugsi sare dhamaysay jaamacad dhamaysay haddana wax ee shaqo aysan heli karin ama shaqadii xataa lagu lagu xujeynayo waxyaalo kan lagu xujeynayo marka gabadha way isdoorbidaysaa ama wadaday qaadaysaa gabadhii waxay leedahay maadaama aan wax soo baratay oo aadan shaqana helayn intaa meeshaan iska joogi lahayd iska baxo oo badan iska gale iska leedahay iska soo tahriib si aa markaasita aa ugashid shaqa aa u heshid oo noloshaada aa markaasita aa noloshaada kor aa ugu qaadid saasay isleeyihiin waxaa tahriibka ku qasbaya gabdhaha hadda jiro iska dhaaf gabdhaha yar yarkee waxaa jiro haweenooyin waaweynaa jiro oo ayagoo xataa uurooda oo caloosha caruur ku sido u dhalaayo badda u dhalaayo doonta u dhalaayo saxaabaha oo boqolaal aan aragnay ayaga nafsikooda taas waxay ka abir tahay waxa gabdhaha dadkaas oo saas waxay yeelayo kale ilmihii ayaa aabahooda ku inkiray amba ku yiri aniga kaama dhaline meeshii aad ka keensatay geyso gabadhii marka way dada isku abuuraysa waxay leedahay intaad meeshaan joojoogi lahayd yaa ama dhimo ama noolow iska bax tahriibkaada iska gab hadduu gafu ku qabsadane oo lagu jirjiro lagu garaacane reerkaada u yeero adigoo lagu garaacayo ileen facebookaa lasoo dhigayaa instagramkaa lasoo dhigayaa tiktokaa lasoo dhigayaa caalamkao dhanaa fiirsanaayo gabadhii oo la jirjiraayo ayaa markaas oo qaylinayso ooyoy aabo lacagti halayga bixiyo waa la ihaystaa makafa ihaysto ayadoo dhegeyso ayay haddana soo duugaysaa waxaana keenayo dhibaatada ka socota maanta soomaaliya wadankeena haweenka oo nugulya haweenka waxay u dugulaya haweenta waa iska maskiin waaye qof dumar ah waaye waxaa dhici karta xataa waxay ku bixi lahayd inay haysanin midka kale oo haddana asaga tahriibaya inuu yidhaaha macquul eh haye jidkaan isku sii marno anaa qarshaadka xataa wax marka saas waxaa lee lagusan bixi karaa in gabdhaha wax bartay markay jaamacadaha dhameeyaan in dowladaha dowlad goboleedka dowlad goboleedyada ay gabdhaha shaqada siiyaan dowlada federaalkana iyana sidoo kale inay gabdhaha soo wax kasoo bartay iyo dhalinyarada dhaftirkooda gabdhaha ka gadmaane hataa dhalinyarada wax soo bartay haweenka tahriiba ayaa ah kuwa u nugul khataraha iyo tacadiyada inta lagu guda jiro safarka tahriibka